وَالْكَوْنُ كَمْ فِيهِ مِنْ آيَةٍ وَكَمْ عِبْرَةٍ فِيهِ لِلذَّاكِرِينَ فَهَٰذِهِ هِيَ الْأَرْضُ فِي فُلْكِهَا حَيَاةً تَعُجُّ مَعَ الْمَيِّتِينَ waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weeraro iyo qaraxyo ka dhacay waddanka afghanistan gobolka helmand ee waddanka afghanistan waxaa ka dhacay weeraro iyo qaraxyo lagu dilay ciidamada xukuumadda kaabul iyadoona lagu gubay gaadiid dagaal weeraradan ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen mandiqada nahar siraaj ee gobolka helmand waxaana ka dhashay khasaare isugu jira naf iyo maal intaba toddoba iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weeraradan iyadoona lagu dhaawacay koob iyo toban kale sidoo kale waxaa qaraxyada lagu burburiyey ilaa saddex gaari oo kuwa gaashaaman ah kuwaasoo sawiradooda lasoo dhigay baraha internetka mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa sii xoojiyey howlgallada ay ka fulinayaan gudaha waddankaas iyadoona la wareegtay gacan ku-haynta goobo badan oo ka tirsan waddanka afghanistan weerar sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka maraykanka wararka naga soo gaaraya waddanka maraykanka ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay weerar geystay khasaare kala duwan sida ay baahisay warbaahinta waddankaas weerarka oo ah toogasho ayaa ka dhacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada bikalb gobolka georgiya oo dhaca koonfur bari dalka maraykanka waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida laga soo xigtay wargeeska new york bost toogashada ayaa timid kadib markii ay murmeen shaqaalaha goobta ganacsi iyo nin hubaysnaa taasoo sababtay in ninkan uu rasaasaan kala soc lahayn uu ooda kaga qaado dhammaan dadkii ku sugnaa dukaanka inta la xaqiijiyey toogashadan waxaa ku dhintay hal ruux oo ahaa qasnajiga xarunta ganacsi sidoo kale waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo uu ku jiro sargaal howlgab ah oo ka tirsanaa ciidamada booliiska haddana ka mid ahaa ilaalada xarunta ganacsi ee uu falkan ka dhacay sargaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee gobolka georgiya ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen ninkii weerarka geystay isagoo dhaawac ah xilli uu isku dayey inuu baxsado waxaana loo qaaday isbitaalka isagoona intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano ku saabsan dhacdadan gobollada kala duwan ee waddanka maraykanka ayaa waxaa si maalinla ah kaga dhacaya weeraro xidhiir ah oo ay geysanayaan dad u dhashay waddankaas kuwaasoo gallaafta nolosha dad badan oo ameerikaan ah wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin